wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaay bixisaa shaktiyada kala duwan kuwaasi oo la siinayo ganacsatada dowlad goboleedka jubbaland noocyada kala duwan ee shagtiyada ganacsiga ah ee ay bixiso wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka mid ah darajooyinka a b iyo c oo dhammaantooda la siiyo ganacsatada dowlad goboleedka jubbaland wasiirka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka jubbaland ibraahim xasan ayaa ka warbixiyey caqabadaha ay kala kulmaan bixinta shaktiyada ganacsi ee dowlad goboleedka jubbaland shatiyada annaga hadda aan qaadano waxa weeyaan waa saddex nooc shati oo dhan ma wada bixino oo saddex nooc ayaa bixinaa waa grade a iyo grade b iyo grade c intaas waxaa bixisa wasaaradda ganacsiga shuruudaha loo idmayna shuruudahaas aan ku bixino gareedadaas waxa weeyaan waa dadka iska bakhaarada waaweyn dadka waxaa weyn wax shirkada waaweyn wax dhoofiya bangiyada supermarketyada waaweyn qaabkaasaan wax u bixinaa waxa kale waxaa waxa bixiyaan dowladda hoose kasoo qabo d iyo a iyo f d iyo f iyo iyo wixii kasii hooseeya dowladda hoose baa annaga barnaamijkaas baan ku bixina intaas hay-adada ku bixina qofka isaga dukaankiis a wuxuu ku leeyahay dukaankiisa a maan waa b midba ku imaan qora dukaankeena anaga waxa lagu qiimeeyo b maan waa c kii c inta ku imaada wuxuu ku leeyahay caqabadahan haysto waxaa kamid ah dukaankayga c waa d yani wuxuu usii socdaa un in soo qiimo dhimis qiimo hoos uu ku qaato isagaan ogna dukaanka dukaanka marka la qiimeynayo wasaaradda ganacsiga wasaaradda maaliyaddaa soo qiimeeya anagoo wada socno aan qiimeyna qofkaan dukaankiisa maxaa lagu qiimeyn karaa dhalinyaro loo tababaray ama aqoon ole ayaa loo diyaariyey iyaga marka soo qiimeynaya kuleeya dukaankaani gradekiisa waa grade noocaasi kan waa grade noocaasi laakiin bini aadan dee muruurka ma dhammaado isaga og dukaankiisa inuu e u yahay ee dowladdii lacag ay ku xukunta inay bixiso wuxuu kuula dagaalamaya inuu b ama c qaato marka waa sunnada bini aadanka waxa weeyaan waawaa intaas mar walba iyaga wax lacabaad kama dhammaanayo laakiin shatiyada la bixina waa shatiyada kubaxaya kubaxaya shuruucda ama nidaamka dowladda jubbaland uu qoondaysay xagga shuruucda